bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku hastaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo wafdiga hogaaminaya ayaa ku sugan waddanka kenya iyadoo ammaanka waddankaasina si aadaha loo adkeeyey maadaama maanta ay halkaa ka dhacayso caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee uhuru kenyatta waxaana ka qaybgalaya ilaa iyo toban madaxweyne oo ka tirsan qaaradda afrika oo ay ka mid yihiin soomaaliya jabuuti etoobiya iyo sidoo kale waddanka uganda madaxweynahooda iyo madax kale oo ka tirsan qaaradda tan afrika kuwaasi oo haatan ku sugan magaalada nairobi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa kulamo gaargaar ah inuu la yeesho madaxda ay ciidamada ka joogaan soomaaliya si uu kagala hadlo xaaladda dalka iyo sidii loo sii xoojin lahaa ka qayb qaadashada amniga soomaaliya iyo maadaama ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur oo qayb ka ah wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee dalkaasi kenya kula hadlay warbaahinta xilli uu ka warbixinayay socdaalka madaxweynaha uu ku tagay magaalada nairobi
madaxweynaha waxaa yiri jomo kenyatta inuu socdaalkood kusoo dhaweeyey siyaadaha wasiirka arrimaha dowladda ee kenya marwe aamina maxamed ujeedada safarkan ee madaxweynuhu ku yimi dalka kenya waxay tahay sidii uga qaybgeli lahaa caleemasaarka madaxweyne uhuru kenyatta oo markii labaad loo doortay inuu kaaran labaad hogaamiyo kenya kenya iyo soomaaliya sidaad ogtihiin waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer madaxweynuhu wuxuu yimid halkan dabayaaqadii bishii maarso ee isla sanadkan labada dalna wixii ka dambeeyey yani xiriirkoodu sidii hore uu kasii wacnaan kasii wanaagsanaa waxaadna ogtihiin heshiisyadii xilligaa la galay intooda badan in la fuliyey yani dabaadegan iyo caleemasaarka madaxweyne uhuru kenyatta iyo hambalyada uu madaxweynaha usoo diray waxaan sidoo kale garowsanay inaan dowladda kenya nala mudan tahay inaan xilligan garab istaagno kala soo qayb galno ilaa dhowr iyo toban madaxweyne ayaana caleemasaarka ka qayb qaadan doona madaxweynahan uu kamid yahay madaxweyne farmaajo ayaa ka mid ah kow iyo toban madaxweyne oo ka qayb geli doona maanta caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee waddankaasi kenya kaasoo lagu qaban doono magaalada nairobi waxaana si aad ah loo adkeeyay ammaanka magaalada nairobi waxaana si aad ah loo keenay ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa ammaanka waxay wararee kusoo kordha caleemasaarka uhuru kenyatta dib ayaad kala soco doontaan haddii allaha awoodala laga helo warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan haweenay lixdan iyo shan jir ah oo habeenimadii xalay aha kooxo hubaysan ay ku direen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka garasbaaley oo ka tirsan gobolka banaadir dilka haweeneyda waxaa la sheegay inay geysteen laba dhalinyaro ah oo bastoolado ku hubaysan kuwaasi oo falka kadib goobta isaga baxsaday ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo halka gaari waxaa la sheegayaa inaysan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan raggii dilka ka dambeeyey ama dad lagu tuhunsan yahay dilkaasi sidoo kale maamulka deegaanka garasbaaley ayaa sheegay inaysan jirin cid loo soo qabtay falkaasi kadib howlgal ciidamada ammaanka ay sameeyeen inkastoo ay ka gaabsadeen codkooda in loo adeegsado warbaahinta waxaa sidoo kale ay sheegeen inaysan jirin sidoo kale howlgallo inta badan ka dhaca deegaankaasi wararka aynu saaka ka helayna waxa ay sheegayaan deegaanka garasbaaley in ciidamada ammaanka ay ku howlan yihiin howlo baaritaana ah oo lagu baadikoobaya dadkii ka dambeeyey falkaasi oo ay sheegeen ciidamadu inay gacanta kusoo dhigi doonaan inkastoo weli aysan ku guulaysan in gacanta lagu soo dhigay raggii falka fuliyey halka warkaas aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalk soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa waxa uu sheegay ama bartiisa facebook uu soo dhigay kulamo uu la qaatay madaxda waddanka shiisalis oo kala hadlayay maxaabiist soomaaliya oo ku jirta xabsiyada waddankaasi kuwaas oo ku eedeysan falal la xiriira burcad badeednimo oo kal hore gacanta lagu dhigay laguna wareejiyey shiisalis wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxa uu sheegay in kulamadii uu la qaatay madaxweynaha waddanka ay isku fahmeen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay adkaynta xiriirka labada dal u dhexeeya iyo sidoo kale sidii maxaabiista soomaalida xaaladooda looga warqabi lahaa laguna soo wareeji lahaa dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in tiro maxaabiis oo haatan ku xiran dalka shiisalis dib ay loogu soo celin doono soomaaliya kadib markii labada dhinac ay isku afahmaan qaabka ah loo celinayo iyo xukunkooda inay ku dhammaystaan gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in ay isku afgarteen mas-uuliyiintii kala duwanaa ee madaxda shiisalis ee uu la kulmay waa wasiirka arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalka soomaaliya munaasabad saguutineen habeenkii xalay ahaa waxaa aqalka dowladda hoose loogu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka waddanka jabuuti oo muddooyinkii daba ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo munaasabadan ay ka qayb galeen maamulka degmooyinka gobolka banaadir maamulka sare ee gobolka iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa qaybaha ka ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabada habeenkii xalay ahaa loogu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir oo ugu horey munaasabada ka hadlay waxa uu sheegay in jabuuti iyo soomaaliya ay yihiin wadamo mid ah balse ay jiraan arrimo siyaasadeed oo labada dhinac ama shacab ahaan iyo siyaasad ahaan kala doorinaya balse aysan jirin wax dhaqan ah oo ay ku kala duwan yihiin labada ummadood ee soomaaliya iyo jabuuti labada dalna haatan ay yihiin hal dal sida uu sheegay gudoomiyaha bar waa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabir cabdi maxamed soomaaliya waa jabuuti jabuutina waa soomaaliya sidoo kale caasimada dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho waxay taariikh gaara u leedahay oo ay ummadda soomaaliyeed ku wada og yihiin inay tahay hooygii labaad ma odhanayo waa hooygii koowaad ee walaalaheena jabuuti waxaan anigu aaminsanahay jabuuti inay tahay gurigeeda koowaad ayaguna muqdisho iyo soomaaliya waa gurigooda koowaad waxaan ugu dambayntii leeyahay mudane guddoomiye waxaad salaan hambalyo duco iyo mahadnaq naga gaarsiisaa madaxweynaha jabuuti iyo shicibkoodao dhamaystira waxaanu leenahay waad mahadsantihi waxaan ugu dambayntii rabaa inaan ku gabagabeeyo hadalkii qurxanaa ee heestii walaalkan xilligii uu qayb ka qaadaya ee ahaa mahadsanid milatariga jabuutaay madaxweynehii shicibow aad baa umaadsantihiin gudoomiyaha waddanka jabuuti oo muqdisho soo gaaray kal hore oo munaasabadda hadal ka jeediyey waxa uu sheegay in uu aada ugu mahadcelinayo soo dhoweyntii loo sameeyey iyo sidoo kale qaabkii looga qayb qaatay soo dhoweyntiisa waxa uu sheegay soomaaliya inay jiraan dad danaynaya in aysan hore u socon ee ay colaadiyaan sidoo kalena dib ay u dhigaan welina ay jiraan loona baahan yahay in hal dhinac ay kasoo wada jeestaan ummadda soomaaliyeed si ay u amba qaadaan nabadda haatan soo iftiintay
Somalia ಚೆಸ್ ಪೈಸಾನಂ ಪಡೇನಿ ಉರಿ ಚೆಸ್ ಪೈಸಾನಂ ಪಡಾನ ಅಮ್ಮಯ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಸುಬಹ ಕಲಹ ವೈಂಬ ಬೈಸಾಯ್ ಕುಲ್ಲಿ ಮಿಕಿರೋ ರಾಹಲಿಯಾಗಿ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಾವಿಯ ಲದ್ದೋನಯ್ಯ ಎಮೆ ಕರವ ಲದ್ದೋನಯ್ಯ laakiin anuu waxaan leeyahay buu leeyahay soomaaliya waa subag biyaha dul marayso lama baabin kara yuu
may magay amar farxatan baray neti bresteni yalisiya presteyay kalaha isteninka dube barintu beyoy inishilbe warteyoy baaruha baawarteyo baaro inayta warteyoy ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo dardaaran ugu tagay dhalinta soomaaliyeed ee ka qayb galashay munaasabadda sagootinta gudoomiyaha baarlamaanka waddanka jabuuti oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho
caawa waxaan rabaa in dhalinyaro eryar aan idhaahdo maadaama muwaadiniinta dhalinyaraha mesh joogaan dhalinyaro soomaaliyeed waxaan idin weydiinayaa mesh weydiideen sababta raalli ahaada nidaamka saas sababta dagaaladan ay u dheeraadeen oo ay marataa mar walba dhalinyarada ay u dhammaanayso misweydiideen su-aasha meeshaasi waa su-aal culus aan u baahanahay dhalinyaro inaan ka dardaarano fariista isdhegaysta garrama waa maxay labaatan sano intaasii socoto oo weli dhalinyaradii maanta saf loo dhigi laaya walaalo waxa weeyaan raqam waaxid dalkan waa dal qani ah dalkan wuxuu ku yaalaa meel strategic ah dalkan waxaa ka buuxda nicmo waxaa la diidan yahay inaad adiga ku dhaqanto waxaa lagu diidan inaad degto waxa lagu adeegsanayo waa adiga iyo adiga laisku adeegsanayo fariista isweydiya maalin dhaweyto hadda raxmad abaasiiyeen intaasoo boqol qof baa ku dhimatay hal action raxmad allah siiyo wax walba waxaad abuurato ayaad maanta haddaad gelay abuurto gelay kusoo baxaysa haddaa camba abuurto ma sugaysa gelay camba soo baxay warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibtiin maxamed nuur amiin ayaa idiin aqrinaya intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaasi nabadgelyo